فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa shanta bisha safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dalka alkuweyt waa dal nooce ah maxaanse kala soconnaa mid ka mida dagaaladii caanka ahaa ay muslimiintu dhulkaasi kula galeen farrisiyiinta waxaad dhegaysan doontaan xalqada afraad ee taxanaha fasiiru waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta shanaad taxanaha gargaarka deg deg ee uu soo jeedinayo mid ka mid a dhakhaatiirta sidee bay u dhacday qhaswadii xuneyn ee uu hogaaminayey nebiga sala allahu calayhi wasalem warbixin ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dalka alkuweyt waa dal nouce ah maxaanse ka ognahay mid ka mid a dagaaladii caanka ah ay muslimiintu dhulkaasi kula galeen farrisiyiinta waxaad kaga bogan doontaan xalqada afaraad ee taxanaha fasiir oo uu soo jeedinayo mahad cubayd
كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات alkuweyt waa dal carbeed oo ka mid ah waddamada dhaca jasiiratul carab wuxuu ku yaalaa koonfur galbeed qaaradda aasiya si gaar ah dhanka waqooyi galbeed ee khaliijka carabta waqooyiga galbeedna waxaa ka xiga waddanka ciraaq ee dhulka arraafidayn halka koonfurna uu kaga beegan yahay dhulka xarameynka ee uu ka taliyo maamulka aala sacuudda masaaxada guud ee uu dalkan ku fadhiyo waa toddobiyo toban kun siddeed boqol toban iyo siddeed kilomitir oo iskuweer ah dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa afar dhibic lix milyan oo ruux magaca alkuweyt ayaana ka yimid lafdiga ah kuut oo looga jeedo dhufayska ama qalcadda sannadku markuu ahaa kun lix boqol toban iyo saddexdii milaadiyada ayaa la aasaasay magaala madaxda dalkan oo loogu yeero alkuweyt waxaana inta badan dadka ku nool dalkan ay horeen ku shaqaysan jireen mihnadda quusitaanka iyo raadinta macaadinta ilaa laga soo gaaro sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii xilligaasoo dalka kuweyt uu bilaabay soo saarista shidaalka al kuweyt ayaa ka mid ahaa imaaradihii ka madax bannaanaa dowladdii cuhmaaniyiinta waxaana hoggaanka dalkan hayay qoyska aala sabaax ee ilaa iyo hadda gacanta ku haya talada waddankaasi waxaana si qoyskan uu talada dalka gacanta ugu hayo uu heshiis difaac la saxiixday dowladda ingiriiska taasoo si dadban u gumaysan jirtay waddanka kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii ayuu dalka kuweyt gaaray xornimo kusheegii ay qaateen dalal badan oo caalamka ka mid ah iyadoo uu ka baxay maxmiyadii ay ku haysatay boqortooyada ingiriiska wuxuuna dalku noqday nidaam boqortooyo halka shacabka lagu qanciyey inay iyagu soo dooranayaan golayaasha waxa loogu yaro baarlamaanka ee dalkaasi marka dib loogu laabto taariikhda islaamka iyo muslimiinta wuxuu dhulkan ku yaala dalka kuweyt martigeliyey mid ka mid ah macaarigtii faasilada ahayd ee dhex martay muslimiinta iyo furus sannadku markuu ahaa labiyo tobankii hijriyada ayaa dhulka lagu magacaabo kaadim ee dhaca xilligan gobolka aljahraa ee dalka kuweyt oo magaalo madaxda caasimadda ah u jira afartan kilomitir waxaa ka dhacday macrakadii caanka ahayd ee daatu salaasil wuxuu dagaalkan ahaa mid ka mid ah futuuxaadkii waaweynaa ee muslimiintu ka soo hoyeen dagaalka ka dhanka ah farrisiyiinta ciidanka muslimiintana waxaa hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee lagu magacaabo khaalid ibnulweliid radiallaahu canhu halkaa furustana uu hogaaminayey hurmus jabka gaaray farrisiyiintii maamulayay ciraaq iyo iiraan ayaa horseeday in muslimiintu ay isku ballaariyaan qaybo badan oo ka mid ah ciraaq sidaasina ku noqdo dhul ay muslimiintu leeyihiin dadkoodana ay qaateen diinta islaamka dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ilaa bilowgii qarnigii labaatanaad wuxuu dalka kuweyt ka mid ahaa meelihii ay la wareegeen qaraamidada oo dagaal kula jiray khilaafadii cabbaasiyiinta muddo ayayna ka talinayeen dhulkan burburkii qaraamidada kadib waxaa dalka kuweyt ka aasaasmay imaarado kala duwan oo qaab qabiil u dhisan boqortooyadii hurmus ayaase soo hunguriyeysay dhulkan taasoo maamulaysay laba boqol oo sano ilaa ugu dambayntii ay dagaal ku kiciyeen boortaqiiskii gumaysidoonka ahaa sannadku markuu ahaa kun shan boqol iyo toddobadii miilaadiyada ay boortaqiiska oo xilligaasi soo gaaray waddamo dhowr ah oo ka mid ah caalamka islaamka la wareegeen kuweyt reer kuweyt iyo muslimiinta cumaan ayaana iska kaashaday dagaaladii ay isaga xuraynayeen boortaqiiska oo markii dambe guul ku soo dhammaaday marka loo yimaado taariikhda dhow labadii agoosto kun sagaal boqol iyo sagaashankii miilaadiyada wuxuu hogaamiyihii bacdiga ahaa ee sadaam xuseen ku soo duulay dalkan isagoo la wareegay magaalo madaxda dalka kuweyt iyo dhammaan magaalooyinka muhiimka ah nidaamka saadaam xusein ayaa kuweyt u aqoonsaday gobolka sagaal iyo tobnaad ee dalka ciraaq waxaana taliyihii ciidamada ciraaq casiis saalax loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha maamulo kuweyt toddoba bilood oo xiriir ah ayuu nidaamka saadaam ee ciraaq xoog ku haystay dalka kuweyt ilaa ugu dambayntii ay ka baxeen kadib markii uu bilowday dagaalkii labaad ee khaliijka kaasoo maraykanka iyo dowladaha khaliijka ay la galeen dowladdii bacdiga ee ciraaq labadii febraayo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii miilaadiyada ayaa dalka kuweyt laga saaray ciidamadii ciraaq waxaana dib u howlgalay xukuumaddii ala sabaax taasoo ka mid ah xukuumadaha sida dhow ugu daaban maraykanka iyo guud ahaan reer galbeedka marka laga hadlayo gobollada dalkaasi kuweyt wuxuu ka kooban yahay ilaa lix gobol kuwaasoo kale ah aljahraa alkuweyt alfarawaaniyah xawli mubaarak alkabiir iyo gobolka alaxmadi gobolka aljahraa ayaana ah gobolka ugu weyn marka laga hadlayo guud ahaan gobollada kuweyt cimilo ahaan dalka kuweyt waa dhul saxaro ah waxaana aad ugu yar roobabka wuxuu dhinaca kale dalkan ka mid yahay dalalka ay jasiirado dhowr ah ku yaallaan
كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta shanaad taxanaha gargaarka degdega ee uu soo jeediyo doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee waxaan halkan ku qaadanaynaa cashirkeenii shanaad ee dersigii buugga gargaarka deg dega ah ama fast aid fuuqbax ama dehydration ayaan qaadanaynaa ee fuuqbaxa waa marka uu yaraado dheecaanada cusbada jirka ku jira taasoo sababi karta tabarderi iyo dhimasho qofka markuu uu fuuqbaxo waxaa dhammaanaya macdintii jirka ku jirtay dheecaanadii ama electrolites loo yaqaanay saas daraaddeed waxaa imaan kara marka fuuqbax ayaa imaan kara saas daraaddeed marka qofku waxaa ku imaan kara calaamado badan waxyaabaha keena marka fuuqbaxa waxaa ka mid ah kow ee mataga ayaa ka mid ah aa loo yaqaano vomiting waxaa ka mid ah shubanka oo loo yaqaano diarrhea waxaa sidoo kale ka mid ah ee malnutrition oo ah nafaqa xumi ama nafaqa daro ayaa ku iman karta ee qofka marka sidee ugu gargaari kartaa oo ku dhacay fuuqbaxa ama mataqaanaa fuuqbaxay ama ha noqdo qof oo ee shil galay ama qof shubmay ama qof matagay ama dhaawacmay siday noqotaba qofka fuuqbaxay sideed ugu gargaari kartaa kow sii bukaanka ee milanka shifo ama o r s ayaad siinaysaa si uu usoo naaxo hadduu afka wax ka qaadan karo waxaad siinaysaa o r s labo haddii xaaladda bukaanka ay tahay mid halisa ama liidata uusan afka wax ka qaadan karin ku daawee solutionka ama dareeraha loo yaqaano ringer lacted waa faleebada cusbada ah ayaad siinaysaa hadduusan afka wax ka qaadanayn haddii uu bukaanka matagayana waxaad ugu daraysaa ee dawooyinka matag joojinta sida ee vitamin b c metacolobramide iyo wixii la mid ah aad heli karto ondancentron iyo wixii la mid ah marka bukaanka markuu fuuqbaxayo waxaa loo baahan yahay inaad siiso ugu horeyn hadduu afka wax ka qaadanayo o r s taas hadduusan afka wax ka qaadanayn inaad siiso mataqaanaa infusionada ama dareerayaasha oo xididada laga qaato hadduu qofka uu matagayana inaad ugu darto matag joojin iyo wixii la mid ah ee cashirkaas waa fuuqbax ee waxaan ku xijinaynaa qaniinyo dersiga qaniinyo qaniinyada ama baitiska qaniinyada waxay ka imaan kartaa ee xayawaanaadka kala duwan iyo cayayaanka intuba way ka imaan kartaa marka kuwa ugu daran ayaan ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala ee qaniinyada aad bay u kala duwan tahay waxyaabaha keenana way kala duwan yihiin waa fara badan yihiin waayo waxaa dhacaysa qaniinyada ee masaska oo kale cayayaanka oo kale abeesooyinka iyo xayawaanaadka duurjoogta ah sidaas daraaddeed marka xayawaanada duurjoogta ah aad bay halis u tahay qaniinyadooda marka way kala daran yihiin marka kuwa ugu khatarta badan ayaan meesha ka sheegi doonaa insha allahu tacaala waxaa ugu daran qaniinyada eyga ayaa ugu daran ee qaniinyada eyga ama qaniinyada eeyaha waxay keentaa cudurka loo yaqaano rabis ama soomaalidu ay u taqaano rabio ama raybis ama rabio waana cudur ku dhaca eeyaha ee sidoo kale raabiyada waxay kaloo ku dhacdaa bisadaha iyo wixii la mid ah cudurka raabiyada waxaa keeni kara marka qaniinyada ayaa keeni karta ee qaniinyada oo eeyaha haddii qofka qaniinya bisadaha dawacada iyo wixii la mid ah marka waxaa jirta marka laxanka ama hili xuuris oo qofka xayawaankan uu qaniinay jirkiisa ay ku soo jiri karto muddo oo incubation period ama xili xuuris loo yaqaano xili xuuriskaas ama lahankacaas jirka uu uga maqnaan karo infectionkaas waxay gaaraysaa muddo saddex bilood ah wuxuuna leeyahay tallaal looga hortago rabiaskan ama rabyada waxay leedahay tallaal looga hortago ayay leedahay calaamadaha marka ee qaniinyada waa u tegaynaa tallaalka calaamadaha qaniinyada qaniinyada waxaa lagu gartaa kow meesha la qaniinay oo gaduudata labo xanuun zaa'id ah qofka uu dareemo meesha la qaniinay uu ka dareemo saddex qofka oo saaqma ama dawaqma bimacnaa qofka waa warwareer iyo wuxuu qadka ayuu ka bixi karaa wuu suuxi karaa intaba way dhacaysaa calaamadaha ugu waaweyn intaas waaye gargaarka qaniinyada marka qofka oo uu qaniinyada ku dhacday ama la qaniinay xayawaanaadka kala duwan aan soo sheegnay uu qaniinay sideed ugu gargaari kartaa kow waxaa wanaagsan in si deg deg ah loo xiro meesha la qaniinay korkeeda lamana dabcin karo ilaa laga geeyo goob caafimaad muddo afar saacadood gudahooda waayo waxaa dhacaysa haddii la dabciyo suntii inay ku fido xididada dhiigga qulqulayaasha ay geyso wadnaha sidaasna qofka uu ku miirbeelo oo maskaxda usii gudbo saas daraaddeed marka lama furo ilaa muddo afar saacadood afar saacadood hadday gaarto haddii aan la furinna haddana waxaa dhacaysa xididada inay kala istaagaan dhiigii uu kala istaago ilaa afar saacadood saddex saac ilaa afar saacadood hadday gaarto aadan goob caafimaad geyn waa in la dibciyaa laga fura sababtoo ah waxaa ka imaan karto khatar midda aan ka ordaynay ka weyn ayaa ka imaan karta saas daraaddeed marka xibintii dhan inay naafoodaa dhici karto inta aan ka cararaynay sunta inay wadnaha gaarto oo jirka usii gudbo maskaxda ay sii gaarto oo khatar ay ku imaato waxaa kasii daran haddana xibinta inay naafoodo qofka waxaa laga yaabaa hadday xataa dhiigga maskaxda uu gaaro sunta ay gaarto inuu hadhowdi uu xataa qofka uu caafimaad ilaahay siiyo ama uu iska fiicnaado laakiin haddii xibinta ay noqoto mid dhiig weyse saas ay eber ku noqotona waa khatar kale marka afar saacadood ayaa ugu badan ilaa saddex saacadood hadday gaari weyso goobta caafimaadka waa inaad dibcisaa qodobka labaad sida ugu dhaqsiya badan ugu gudbi isbitaal isbitaal ayaad si degdeg ugu gudbinaysaa qodobka saddexaad waa in la tallaalo maalinta koowaad ama saddexaad ama toddobaad ama afar iyo tobnaad yacni laba usbuuc gudahood in la tallaala waa muhiimaddu hawaaye koowaad haddii aan la tallaalin maalinta saddexaad waa in la tallaala haddii la waayo maalinta toddobaad in la tallaala haddii la waayo maalinta afar iyo tobnaad sidaas daraaddeed marka laba isbuuc gudahood ayaa la rabaa in uu tallaalka uu qofku qaato cashirkeenii shanaad halkaas ayuu ku egyahay fajazaakum allahu khayran طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهار فاضت مثل أنهار واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan sidee bay u dhacday qhaswadii xuneyn ee uu hogaaminayey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder هذه ثقيف أقبلت وعلى الجبال تمركزت واتت هوازن مثلها لقتالها دينها هذه ثقيف أقبلت وعلى الجبال تمركزت واتت هوازن مثلها لقتالها دينها dullaankii xunaynoo sidoo kale loo yaqaana awdaas waa mid ka mid ah dullaanadii uu hoggaamiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga soo bilaabo sannadkii lixaad ee hijriyada ilaa laga soo gaadha sannadkii siddeedaad ee hijriyada nebiga sala allahu calayhi wasalam غدرها بالمسلمين أخفقت ثبت الرسول مكانه والبشريات تنزلت والبشريات تنازلت والبشريات تنازلت والبشريات تنازلت والبشريات تنازلت
waxaa israaraacay xilligaasi dhacdooyinka ka dhacaya xunaynna mawdaas oo u dhexaysa maka iyo daayif waana sababta magacyadani loogu bixiyey dullaankan magacyada kale ee loo yaqaana khaswadan waxaa ka mid ah hawaasin waana iyadoo loo nisbeeyey qabiiladii dagaalka dhinaca kaga jirtay haddaba muxuu yahay sababta keentay inay dhacda khaswadan maxay yihiin dhacdooyinka waaweyn ee dhacay intii uu socday dullaankan maxayse tahay duruusta laga baranayo dullaankii xunayn sababta keentay inuu dhaco dullaankii xunayn marka laga hadlayo sababaha keenay inay dhacdo khaswadii xunayn waxay sheegaan culimmada siiradu in nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu dhammeeyey furashadii magaalada maka oo ay islaamiin dadkii deganaa badankood in qabiilka hawaasin iyo thaqiif ay bilaabeen inay wufuud isku diraan una kulmaan la dagaalanka muslimiinta waxay isku raaceen inay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ciidamada uu hogaamiyey dagaal ku qaadaan ciidamo ayay ururiyeen xadgudubna way sameeyeen iyagoo weliba odhanaya moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu la kulmay dad aan dagaalka waxba ka garanaynin si ay dadkooda dagaalka u geliyaan waxayna go'aansadeen inay dagaalka iyaga ku bilaabaan rasuulka iyo ciidamada muslimiinta wixii awood ay lahaayeenna way isku keeneen ka hor inta uusan bilaaban dagaalka qabiilka hawaasin waxay qalinka ku duugeen inay hogaamiye ka dhigtaan maalik bin cawf xilligii ay qabiiladani ku beeqayeen inay la dagaalamaan muslimiinta waxay dadka diintaa lagu soo gelayeen koox koox iyaga iyo inta raacsanna wuxuu allah qadaray inay ka qadaan nimcadaasi oo ay u soo banbaxaan la dagaalanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta si allah uu halkaasi arrinuga muujiyo nebigiisanay ugu noqoto xoojin muslimiintanay u helaan khanaa'im maadaamay allah uga mahad celiyeen furashadii makaah waxa kale uu allah doonay inuu muujiyo in rasuulka iyo addoommadiisa muslimiinta ay ka saramaraan xogga quwadda qabaa'ilka awoodda isbiday waxa iyaga ku dhacan ay waana u noqoto dadka kale iyaga ka dambeeya si uu mar dambe nebiga sala allahu calayhi wasalam uga hor imaan qof carab ka tirsan way soo dhaqaaqeen labadii qabiilee hawaasin iyo thaqiif dhanka maka ayayna u soo jihaysteen iyagoo wata afar kun oo ka mid ah kuwoodii ugu geesisanaa waxay degeen waddada xunayn waxayna goobta dagaal kala yimaadeen haweenkoodii carruurtoodii iyo hanti wixii ay lahaayeen waxaana kula teliyey inay sidaas sameeyaan hogaamiyahoodii maalik bin cawf oo arrinkaasi u arkay inay keeni karto inuusan qofna ka cararin goobta dagaalka maadaama waxa hareerihiisa ka muuqday ay yihiin intii wiilaashan lahaa dhacdooyinka waaweyn ee dhacay intii lagu guda jiray dullaankii xunayn kadib markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam helay qabarkooda wuxuu arkay inaysan habbooneyn inuu kula dagaalamo xaramka iyo hareerihiisa waxaana xilligaasi la socday rasuulka sala allahu calayhi wasalam laba kun oo ah dadkii reer maka ee dhowaan soo islaamay iyo toban kun oo ciidamadii muslimiinta ee furtay maka saxaabada qaar ayaana la yaabay tirabadnidooda waxayna dhaheen maanta waan dagaalamaynaa tiro yarinoo lagama adkaanayo waxaana soo degtay aayad lagu tawjiihinayo saxaabada loogana digayay inay ku hadlaan odhaahdoodii maalinkii xunayn لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كما أنت عدوك يسيدوا كبلا وضي دقالك cadowga waxay muslimiintu u dhigeen weeraro dabagallo ah kuwaasoo ka dhacay tog cidhiidhi oo ay ku diyaarsanaayeen gumunleydii mushrikiinta markii qaybtii ugu horraysay ee ka mid ah ciidamadii muslimiinta soo gaadheen halkii ay kamiinka ugu jireen una badnaa dadkii dhowaan soo islaamay iyo dhallinyaro aan tobabar fiican ka haysan sida looga gaashaanto fallaaraha ayay hal mar cadowgii bilaabeen inay roob uga dhigaan leebab markaas ayay ciidankii muslimiinta badankooda bilaabeen inay cararaan islamarkaana dhabarjeediyaan marka laga reebo tiro ku dhow boqol oo ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada oo dhabar adeegay una adkaystay dagaalka dib u habeyntii ciidamada muslimiinta iyo nasriga alla oo yimid maalinkaas nebiga wuxuu arkay cadowgii uga imaanayo jihooyinka kala duwan iyo ciidankiisiiyo dib ugursho sameynayo kolkaas ayuu dusha sare kaga degay boqoshiisii si cashir ka mid ah geesinimaduu u bara muslimiinta wuxuuna gudagalay inuu beyd gabay tiriyo isaga oo leh أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب wuu sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii uu u sugnaaday maalinkii uxud oo kale wuxuuna sugnaashihiisa sabab u noqday fadliga allah kadib inay guul iyo gacmo buuxa kala laabtaan muslimiinta dagaalka xunayn wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam u xeeladaystay dhanka midig ee dagaalka iyadoo ay la socdaan koox ka mid ah muslimiinta oo ay ku jiraan abubakar cumar cuthmaan cali cabbaas fadli binu cabbaas abu sufyaan binu xaadits usaama binu zayd iyo rag kale oo ka mid ah saxaabada inkastoo la ysku khilaafo tirada rasmiga ay maalinkaas sugnaatay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka barbar dagaalantay wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam gacantiisa ku qaaday carro wuxuuna indhaha uga shubay gaalada isaga oo leh wejiye ayaa xumaaday oo uu la jeedo kuwa gaalada waxaana ciiddii uu tuuray gaartay dhammaan gaalada sida maalinkii duulaankii beder oo kale cabbaas oo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam adeerkiisa ayaa bilaabay inuu u dhawaaqa muhaajiriin iyo ansaar mid kasta oo ka mid ahna codkiisa wuu maqlay waxayna bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dagaalka iyagoo u soo galaya koox koox rasuulka sala allahu calayhi wasalam garbihiisa ayayna buuxiyeen wuxuuna allah ku soo dejiyey nebigiisa iyo saxaabada xasilooni isagoo sidoo kale ku xoojinayay ciidamo aysan arkaynin kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu hagaajiyey sufuuftii ciidamada muslimiinta hal mar ayayna ku rugaalceliyeen cadowga iyagoo wada jir ah durbaba mushrikiintii ayaa bilaabay inay iskaga baxsadaan goobta dagaalka iyagoo la mooda ari weergalay oo kale waxayna iyagoo dhegla qabtaleen fagaaraha uga tageen maalkoodii dumarkoodii iyo carruurtoodii kadibna waxay usii kala jabeen laba qaybood qaybta koowaad waxaa hogaaminayay maalik bin cawf waxayna galeen dhufiiskii daayif qaybta labaad oo ay ku jiraan ehelkiisa carruurtiisa alaabtiisa iyo maalkiisana waxay isku qariyeen awdaas كل الصحابة قاتلوا وقوى العدو تراجعت وكذلك انسحبت ثقيف بجيشها وتقهقرت بجيشها وتقهقرت
go'doomintii dhufiiskii daa'if abuu caamir la shacri allaha ka dhali noqde ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku amray inuu u baxo mandiqadda awdaas oo ay isku aruursanayeen gaaladii carartay wuuna gaaray halkaasi isagoo gacanta ku dhigay dhammaan wixii ay wateen mushrikiinta oo ahaa ehelkooda ubadkooda xoolahooda iyo alaabtooda kadib markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ogaaday wixii ka dhacay awdaas iyo natiijada wanaagsan ee laga helay oo ay ku jiraan khanaa'im fara badan ayuu amray in la go'doomiyo dhufiiska daayif sababtoo ah beelahaasi in meel cad looga dhaqaaqa ehelka waxay agtooda ka tahay musiibatii ugu weyneed oo iyaga ku dhacdaa marka laga hadlo khanaa'imta muslimiinta ay ka heleen dagaalkii xunayn waxay culimmada siiradu sheegaan inay yahayd afar iyo labaatan kun oo neef oo geel ah afartan iyo shan kun oo ari ah afar kun oo awqiyo oo fido ah iyadoo sidoo kale muslimiinta isla duulaankaas intii lagu guda jiray ay gacanta ku dhigeen lix kun oo sabaayaad oo iskugu jira haween iyo carruur duulaankaasi wuxuu ahaa macrikadii ugu dambeysay ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam la gala mushrikiintii carbeed hawaasin oo ahaa qabiilkii nebiga dagaalka ku iclaamiyeyna way islaameen markii asnaamtii la burburiyeyna carabi ma sii nagaanin waxayna soo galeen diinta islaamka duruusta laga faa'iidayo duulaankii xunayn khaswadan waxay kulansatay faa'iidooyin tarbawi iyo kuwa fiqi ah kuwaasoo ay cibro ugu sugan tahay qofkii ku dadaalay inuu qaatay hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo isla duulaankan laga qaadanayaa darsi muhiim oo ah in guusha ay ku jirto gacanta allah aysan ku imaan tirabadni iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo lala yimaado goobta dagaalka waana darsiga ugu weyn ay saxaabadu ka barteen khaswadan allaha ka dhali noqde haddaba dhalinta muslimiinta ee maanta dunida ku nool waxaa la gudboon inay ku daydaan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa islamarkaana had ya jeer ku dhegan waddadii ay mareen maadaama la huba inuu yahay dariiqa keliya ee lagu badbaado جهود المصطفى والمسلمين أثمرت غنم الصحابة كلما تركته حين أدبرت مرحى جهود المصطفى والمسلمين أثمرت الله ينصر جنده إذا الشرور أحدقت فالحمد لله الذي لا موت دفغت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أنيقوا روضا أنيقوا روضا ولا خذهم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت صلع بتقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا